asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekadeenni joogtada ahayd ama xubnaheennii murtida ee sida silsilada oo kaleento u xidhiidhsana kuwaasoo ahaa kuwa maalin kaste oo waageedu beriyo aad xubin ka dhegaysataan murtida maanta halkan aan ka wada hadlayno ee idaacadda star f m xubinta murtida maanta oo ah mid ka sugnaatay dadkeennii hore ama kuweennii dhexe ama kuweennii dambe ama kuweenna maanta jooga ka sugnaatay xubintaas oo ah xubin xigmadaysan caqliyaysan garasho weynna ku dheehan tahay markii kor iyo hoos loo eegana ah xubin la dhihi karo waxyaalo fara badan oo rag saluugay ama waxyaalo fara badan oo noloshu saluugtay ayay hooyooyinkii wax ka dhaheen ama aabbayaashii wax ka dhaheen ama awowyaashii wax ka dhaheen ama ayeeyooyinkii wax ka dhaheen waana xubin la dhihi karo wax fara badan iyo dhinacyo badan ayay kaa tusi kartaa howlo fara badan oo laga yaabo inay nolosha xidhiidh la leeyihiin ama ay difaac u noqon karaan nolosha qaybaheeda kala duwan xubintan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe oo aan dhahaynaa waa qayb ka mid ah saddexlaydeennii joogtada ahayd si aad u ogtihiinba saddexlaydu waa qayb ka mid ah sheekooyinka u dhacaa saddex nooc oo kala ab ah iyo haddii eebba eedmahayo saddex kale isira iyo saddex kala jaana ama saddex haddii eebba eedmahayo kala kaana oo aan islahayn mid walbana uu dhankiisa si gaara ugu ansaxayo meesha lagu hagaajiyey waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karna inta badanba tusaalayaasha noloshu waxay ku kooban yihiin xubnaha mahmaahyaha ah ee lagu sheego saddexleyda afarleyda labaaleyda shanleyda iyo lixleyda iyo kuwa la midka ah xubintan maantana waxay ina leedahay saddex way miriraan waxay ina leedahay saddex waa ay miriraan waxaan u malaynayaa mirirku dadka ma aqaan dee af soomaaligu meydey ayay ka mid tahay baan u malaynayaa ereygan mirir waa shay bir ah oo wasakhu fuushay wasakdiina ay ku dhegtay lagana yaabo inuu dhibaatooyin badan keeno taasoo ah dhibaato caafimaad taasoo ah dhibaato maaragtay bidhaan xumo taasoo ah dhibaato kale iyo jajab iyo waxyaalo la mid ah ama dexal dadku waxay u yaqaanaan dexal balse waa mirir saan filahayo xaaladdaas gundhigeeda dhabta waxaa la yidhi saddex way miriraan waa saddex way miriraan karayse aan maqlin eebe karayse aan maqlin eebe maskax aan runta sheegin waa karayse aan maqlin eebe maskax aan runta sheegin maskiin aan is aqoonsan saddexdaasiba waa ay miriraan saddexduba waa ay miriraan bal u fiirso aad iyo aad ugu fiirso wuxuu ku leeyahay karayse aan maqlin eebe waa qalbi aan raacin wixii eebbe ka nahiyey aan saa ku daynin wixii eebbe u fasaxayna aan samaynin wixii loo dirayna aan gudanin wuu miriraa maskax aan runta sheegin waa maskax weligeedba been uun sheegta iyaduna waa ay mirirtaa oo mirir weyn iyo inay dexalaysato ayay ku dhacaysaa maskiin aan is-aqoonsan waa maskiin aan is-aqoonsanoo aan fahminba inuu maskiin yahay waa maskiin dudublo weyn baa tihintii sayid maxamed cabdilla xasan maya waxaan u malaynayaa inuu ahaa ninkii la dhihi jiray faarax caytame ama faarax cabdiguuleed ninkii la odhan jiray ayaa shuugabay noocaasa lahaa oo ay ku jirtay kusii dheeraan mayne adigu waa maskiin aan is-aqoonsan waa inaad aqoonsato inaad maskiin yar oo addoona oo la leeyahay oo la abuuray oo dhimanhaya oo lasoo noolayn inaad tahay oo cadaab iyo jannaba loo samaystay waxaad joogtana uu adduun yahay laydhana eebba leeyahay inaad aqoonsato dhinaca kale haddaan ka eegno waa inaad maskiin yar inaad tahay aqoonsatee dadka inaad wax dheer tahay aadan u qaadanin maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebba waxaan dhahaynaa si xun waxuu cunis si xun u dhimashay leedahay si xun waxuu cunis si xun u dhimashay leedahay waa si xun wax u cunis si xun u dhimashay leedahay